marka ugu horeysa adeer waxaanan ugu qancin horta ma jiro marka ugu horeysa wax ilaa hadda ka soo baxay madaxweynaha ama baraha xukuumadda wax ka soo baxa horta ma jiraan marka labaadna yacni dadka baaray oo saraakiisha ayaan markii hore maadaama arrintu arrin baarlamaaniya tahay waxaan ka doorbidaayay baarlamaanka in loo daaya markii horeba laakiin haddee waxaan ixtiraamaynay tabada madaxweynuhu qaatay ayadiina ilaa hadda wax ka soo baxay male laakiin cidda baaris waxay ahayd taliyihii xoogga dalka ugu sarreeyey waxay ciddii ahayd in mas-uuliyaddan ay qaato marka haddii iyagu loo diro hawshii miyaysan ahayn meeshii ugu mudneed oo hawsha qaban lahayd midda labaad taliyahan militariga waa ku jireen waa run nabad suguduna waa ku jireen waa laba hadda marka dadkii iyagu ciidamadii madaxdii ciidamadeedu falka ay fuliyeen sidee baan maaragtay aniga yacni waxa weeye ninka kii dilay u dacwootayso ma noqonayso marka sababtaas weeye sababta ma jiro yacni ciidamada waxaa la sheegana laba ciidan militariga na qayb baa ahayd qaybta guriga weerarta ahayd militari ayaa la iigu sheegay oo imaraadku amarka bixiyo laleeyahay qaybna waxay ahayd ciidanka nabad sugidday ahayd dee labadoodii baana baaristii guddiyaal ka noqday oo ku dhex jira marka sababtaa wey sababta ugu weyn oo aan lagu aamini karin ka qaybgalka ay ka qaybgaleen baarista inaa qancweed waxaa keentay natiijaad aragta daman oo lagula soo laabtay maxaa ugu muhiimsanaa maya aniga ilaa hadda natiijo ofishali laila soo laabtay ma jirto oo kaa marka waxaa tiri kuma qancin ma qanacsana laantu ma qaabkaa diidaneed mase wax kala arag maya waxaaban diidanaa sida dadka aan ogahay inay militari ahaan iyo nabadsugi ahaan ay ciidamadoodii falkan ay ku lug leeyihiin ama hawsha ay fuliyeen haddee yacni ma looma baahnaynba inay ka qayb galaan ciddii la eedeynayey iyada inay baarto dee wax nidaamoo sheegaya ma jiraan senator cabdi golaha waxaad ka hor sheegtay in hay-adda nabad sugidda ay lagu soo celshay eedaha qaar oo la yidhi iyadaa maaragta xogta bixiday sababtu maxay ahayd hay-addu ay gurigaa si gaar farta ugu fiiqda waxa weeye nabad sugiddu xiriirka wada shaqayneed ayay waxay la leedahay ciidamadan emiratesku ay hadda gacanta ku hayaan dabcan waxaa marka magaaladii iyo xogtii haya iyo waxyaabaha lambarka la daba jooga intaba waxaa laga helaya waxayd nabad sugudday ahayd xogtaas iyagaa bixiye barkee waxay bixiyeen fasaxa lagu aada gurigay iyagaa bixiyey janan baa tahay ciidanka muddaa ka soo shaqaynaysay mar haddii madaxweynihii dalka taliya xooga ciidanka amarkiisii ama baaritaankiisii waxba ka soo bixi waayeen xaggee ku dhimanoo is leedahay way tahay inaad u laabato horta ma jiro nin sharciga ka sarreeya marka ugu horeysa marka labaadna sharciga dejinta iyo shuruucda waxaa ka mas-uula baarlamaanka federaalka soomaaliya marka isaga weeye meesha go-aanka lagu gaarayaa oo go-aanka ugu dambeeyaa meesha wax sharciyeynaysa ama wax diidaysa waa baarlamaanka federaalka soomaaliya